waad mahadsan tahay maktabka warfaafinta ee xarakad al-shabaab almujaahidiin ayaa goordhow baahiyey sawiro laga soo qaaday dagaalkii weynaa ee ka dhacay deegaanka bacadweyn ee gobolka mudug halkaas oo ay ku dagaalameen ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyo askar ka tirsan ciidanka dowladda federaalka sawiradu waxay bannaanka soo dhigayaan dagaalka culus ee halkaas ee ka dhacay ee iyadoona la arkayo ciidanka xarakad al-shabaab almujaahidiin oo gebi ahaanba la wareegay gacanku-haynta saldhiggii ay ku sugnaayeen ciidanka dowladda federaalka halka ciidankii halkaas joogay ee dowladda federaalka ka tirsanaa ay noqdeen ee wax dhinta iyo wax dhaawacma iyo sidoo kale kuwa cagaha wax ka daya oo isaga carara saldhigga waxay kaamiradu soo qabanaysaa meydadka ciidamo ka tirsan dowladda federaalka oo bilqan halkii lagu dagaalamay kuwaas oo qaar ka mida uu jirkooda isbedelay sababo ku aadan rasaasta oo ka haleeshay qaybo muhiim ah oo ka tirsan jirkooda iyo inta badan askarta dowladda federaalka oo caan ku ah isticmaalka maandooriyaha kaasuu soo dedejiya in durbo uu isbedelo jirkooda markay dhibaato noocan ah gaarto oo kale sawiradu waxay sidoo kale muujinayaan ciidanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo si buuxda ula wareegay gacanku-haynta ee deegaanka bacadweyn ee gobolka mudug halkaasoo maalintii shalay uu ka dhacay ee mid ka mid a dagaaladii ugu cuslaa ee maalmihii ugu dambeeyey ka dhaca ee dalka soomaaliya oo dhex mara ciidanka xarakat al-shabaab almujaahidiin iyo sidoo kale ciidamada dowladda federaalka ee ku daaban shisheeyaha duulaanka kusoo qaaday ee dalka soomaaliya waxay sawiradu muujinayaan ciidanka mujaahidiinta oo ku sugan bartamaha magaalada taasi oo maragmadoonto ka dhigaysa in ciidamada mujaahidiinta maalintii shalay ay si buuxda ula wareegeen ee gacanku-haynta deegaanka bacadweyn walow markii dambe oo ay dantooda gaareenna ka soo baxeen waxaa sawirada la baahiyey sidoo kale lagu arkayaa ee gaadiidka dagaalka ee ay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ka faramuroojiyeen askarta dowladda federaalka gawaarida dagaalka ee la arkayo waxaa ka mid ah laba gaari oo nooca dagaalka ah oo ay ku rakban yihiin ee qoriga ay soomaalida u taqaano zuuga halka sidoo kale la arkayo laba gaari oo kale oo cabdibila ah ayna ku rakiban yihiin ee qoriyaasha dheshiikaha loo yaqaano waxaa sidoo kale jira gaari kale oo uu saaran yahay qoriga loo yaqaano biitaanka oo ka mid a qoriyaasha jugta culus ee wax burburiya waxaana laisdhihi karaa in inta badan gawaaridii dagaalka ee ciidamada dowladda federaalka lahaayeen islamarkaana yaalay xerada bacaadweyn ee ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab weerareen maalintii shalay in intooda badan ay gacanta ku dhigeen ciidanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab marka aan usoo noqonno meydadka ciidamada dowladda federaalka ee sawiradooda la arkayo waxaa laga dareemayaa in goobta uu ka dhacay dagaal culus islamarkaana ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay si fudud ugu suura gashay inay gudaha u galaan halkii ay ku sugnaayeen ciidanka dowladda federaalka oo sawirada qaar waxaa la arkayaa meydadka ciidamada dowladda federaalka oo dhex bilqan qolol ku yaala saldhigga taasi oo muujinaysa in ciidanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay si fudud oo deg dega ugu suura gashay inay gudaha u galaan saldhigga difaacyadii iyo qolalkii ay ku sugnaayeen ciidanka dowladda federaalkana ay ku dhex toogtaan sawiradan oo la baahiyey saacado ka hor waxay aad ugu faafayaan baraha internetka iyadoona ay daabaceen mareegaha islaamiga iyo kuwa caadiga ah ee tabiya wararka ee la xiriira arrimaha soomaaliya waxayna si gaara ugu faafayaan baraha bulshada sida facebooka iyo twitterka oo ka mid ah meelaha aadka loo isticmaalo islamarkaana dadka xogdoonka ah ee wararka raadinaya isugu yimaadaan marka loo eego qaabdhismeedka saldhigga ee ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab weerareen ee ku yaala deegaanka bacadweyn ee gobolka mudug ee waxaa ka muuqanaya in saldhigga aad loo geedaamay islamarkaana ee loo dhisay qaababka ay shisheeyuhu u dhistaan ee saldhigyada militari ee ay ku leeyihiin soomaaliya taasi oo muujinaysa in ciidankii ku sugnaa bacaadweyn ay ahaayeen ciidan si gaara loo soo diyaariyey islamarkaana loogu talagalay inay ugu yaraan iska difaacaan ee weerarada uga iman kara dhinaca ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab hase yeeshee difaacyadaas adkaa ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab kama hor istaagin inay ciidanka dowladda federaalka ugu daataan saldhiggii ay kaga sugnaayeen deegaanka bacadweyn halkaasna ay ku dilaan ku dhowaad lixdan askari oo ka tirsan ciidanka dowladda federaalka ee wararkii ugu dambeeyey ee la xiriira khasaaraha ee dagaalkii bacadweyn ka dhashay waxay tilmaamayaan in weerarka lagu dilay konton iyo lix askari oo ka tirsan ciidanka dowladda federaalka oo tiradii horey loo baahiyey ee ahayd konton iyo saddex askari oo dhimasho ah waxaa ku soo kordhay saddex kale oo dheeraad ah waxaana suuragal ah in marba marka ka dambaysa ay sii kordhaan khasaaraha ciidanka dowladda federaalka ka soo gaaray dagaalkii bacaadweyn ee aadka u cuslaa maadaama ay jiraan askar dhaawacyo ah kuwaas oo qaarkood xaaladooda ay aad u liidato lagana yaabo in saacadaha iyo daqiiqdaha soo socda ay geeriyoodaan